dowladda soomaaliya ayaa heshiis la gashay shirkad ilaalisa xeebaha oo lagu magacaabo the atlantic marine iyo weliba offshore group taasoo fadhigeedu uu yahay dalka holland heshiiskan labada dhinac ah ayaa la dhigaya in shirkadan ay ilaaliso xeebaha dalka soomaaliya islamarkaana ay ka qayb qaadato dibudhiska iyo dib u qalabaynta ciidamada ilaalahada ee badaha soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in heshiiskan oo soconaya muddo shan sano ah uu dalka u horseedi doono xasilooni iyo weliba in dib uu usoo kabto ilihii dhaqaale ee dalka uu lahaa heshiiskan waxaa dhanka kale soomaaliya u saxiixay wasiirka difaaca ee soomaaliya cabdixakiim xaaji maxamuud fiqi waxaana khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xiriirtay waryahayaga falastiin axmed iimaan oo haatanba istuudiyaha igu helinaysa falastiin waa mahadsantahay shirkadaasi oo lagu magacaabo atlantic marine and offshore group oo xarunteedu tahay wadanka netherland waa shirkad caan oo la yaqaano oo samaysa runtii maraakiibta iyo doomanka sbiidkooda aada u dheereeya oo maaragtay coast gaarka loo adeegsanayo ilaalada xeebaha muddo ahna runtii bis xeebaha wadamo xeebaha ilaalintooda loo adeegsado oo maaragtay marka shirkadaasi runtii waxaan la galnay heshiis sagaal iyo labaatankii bishan aanu ku jirno julaay oo magaalada muqdisho aanu xarunta wasaaradda gaashaandhiga aan kula galnay heshiis oo waktigiisu fog yahay oo long term ah oo ay nagu gacan siinayaan inay noo dhisaan system dhab ah oo ka kooban ilaalinta xeebaha dalka oo dhan iyo managementgoodaba ama maareyntooda intaba runtii marka aada iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay waxay kaloo waxweyn ka tari doontaa xagga soo celinta xasiloonida iyo dhaqaalaha korcintiisa intaba mudan wasiir waxaa jirta in qodobada lagu heshiye ay ka mid tahay in lala socdo ilaha dhaqaalaha ee gaarka ah taa macnaheedu muxuu yahay runtii waxaa annaga waxaa muhiim noo ah in an maaragtay shirkadaasi ay gacan nagu siiso sidii aanu xeebaheena dhaqaalaha iyo maaragtay waxyaabaha natural resourceskeena ku jira aanu u ilaashan lahayn iyo sidii ay maaragtay shantii sano soo socota ay arrintaasi capacity building noogu sameyn lahayd xagga tababarada oo ciidanka iyo dadkii ka shaqeyn lahaa maaragtay ilaalinta xeebahaasi iyo maraakiibta iyo doomanka aanu ku heshiinay inay soo dalijargareeyaan intaba marka taasina runtii waxay wax ka tari doontaa waxweyn ka tari doontaa xagga kobdhinta dhaqaalaha iyo iyo xasilinta nabadgelyada iyo hadday noqon lahayd la dagaalanka burcadbadeeda intaba waxay abuureysaa fursad shaqo inay dhalinyarada soomaaliyeed ay u helaan heshiiskaas mar haddii aad la saxiixateen iyagana ay shaqadii qabanayaan dowladda ma dhaqaalay siinaysaa haddayse siinaysa dhaqaale intee leeg ayay dowladda ku bixinaysaa in adeegaas loo loo sameeyo dabcan heshiiskaas la gelay dhaqaalo ayaa ku bixi doona oo runtii aada u badan dhaqaalahaasina dowladda soomaaliyeed waxay la kaashanaysaa international partnerska ama international community-ga inay gacan ka siiso mar haddii a la yiraahdo waxaan ku kalsoonnahay in la heli doono dhaqaalihii ku bixi lahaa implementationka mashruucan aanu la galnay aanu la galnay shirkadaasi netherlandska mudana wasiir ma aha markii ugu horreysay oo shirkado sidan oo kale ay soomaaliya soo aadaan soomaaliya keliyana ma ahane meelaha dowladahoodu ay burbursan yihiin ama awoodda badan ay lahayn ayay tagaan heshiisyadan sida lagu yaqaano waxay tahay inay iyagana adeegi keenaan islamarkaana ay weliba sheegaan ishii dhaqaalaha ay ka imaan lahayd oo iyagu ay dhahaan heshiiska noo saxiixa lacagteenan annagaa la imaanayno taasoo aan ama hawsheedu aanay muddo dheer sii soconin ama si aan wanaagsanayn ku dhacda oo aan waddo saxa ku soconin marka ma isleedahay caqabadihii dowladihii idinka horreeyana soo gaaray ee kasoo gaaray shirkadahan lacagta iyo mashruucba isku wata ayaa dowladdiinana hadda ay kusii socotaa falastiin heshiiskan intaanu la gelin annaga shirkadan waxaan aada ugu baaraan degnay shirkadaasi iyo maaragtay profilkeeda waxaa jirta inay iisoo direen invitation inaan ku tago dalka netherland oo aan soo booqdo xaruntooda wadahadal aan la soo yeesho laakiin anoo aada mashquul u ahaa oo ay suurtageli weysay inaan safarkaas aado waxaan u dirnay wasiir ku-xigeenka gaashaandhiga wafdi uu hogaaminayo oo uu kamid ahaa taliyaha ciidanka badda iyo ilaalinta xeebaha soomaaliya waxayna lasoo waxay soo arkeenna aada bay ugu soo qanceen iyo wadahadaladii ay lasoo galeen intaba kadibna waxaan sameynay proposal ayagana proposal bay keeneen annagana proposal baan counter proposal baan sameynay halkan bay yimaadeen wixii baan haddana aada isugu fahamnay oo aan wixii aan rabnay baahideenna annagoo ku salaynayna runtii waa aad baan ugu qanacnay si aad baan ugu kalsoonnahay heshiiskan inuu kadu ka duwanaan doono heshiisyadii hore u jiray mudan wasiir dhinaca kale dhowaan waxaad ka mid ahayd wafdi wasiiro ah oo tegay gobolka shabeellaha hoose oo xasaradu ay ka jirta maanta waxaa la sheegayaa ilaa xalay inay mar kale dib usoo cusboonaadeen qulqulatooyinkii gobolka ka jiray waxyaabihii aad ku soo aragteen oo ay isbaarooyinka ugu horeeyeen oo la leeyahay ciidamo dowladda ka tirsan ayaa xataa dagaaladaasi luku leh baarlamaanka ayaad xog ka siiseen bal wax yar noo soo koob xaaladii halkaasi aad kusoo aragteen waa sidaad sheegtay wafdi wasiiro ah oo aan ku jiray aniga iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka cadaaladda oo deegaankaasi kasoo jeedo ayaan ku tagnay iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka waxaanu maalintii tagnay dhowr meelood ama dhowr goobood oo markaas aan noo ahayd bartilmaameed inaanu booqano waxaana kulamo kala duwan la yeelanay taliyayaasha ciidamada qalabkasida ee deegaanadaasi ku sugan iyo oday dhaqameedyada iyo bulshada qiibaheeda kala duwan waana jirtay khilaafaad u dhexeeyey beelo oo deegaankaasi ku nool waan runtii shaqo aada u wanaagsan baan kasoo qabanay oo heshiis markaas loo baahnaa in si deg deg ah loo xaliyo ayaan ka sameynay deegaanadaasi shabeellaha hoose laakiinse waxay u baahan tahay hal siyaasadeed oo aanu hadda si dardar aada u dardar gelinay oo u socdo hadda halkaasi oo aanu la kaashanayno oday dhaqameedyada iyo xildhibaanada iyo siyaasiyiinta intaba waxaana runtii aada ugu kalsoonahay in si dhaqsaa loogu guuleysan doono arrintaasi maxaa ka jira in saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ay dagaalkaasi ku lug leeyihiin falastiin ciidamada dowladda dagaalkaasi wax ay ku lug leeyihiin ma jirto ciidamada waxay ku jiraan aagagoodii difaacyada ay ugu jiraan la dagaalanka al-shabaab iyo inay shacbiga soomaaliyeed ay ka dulqaadaan dhibaatada ay ku hayaan nimankaasi argagixisada ah laakiinse halkaas waxaa isku helheystay maleeshiyaadka kala socday oo laba beelood taasna runtii dawladda xooga ayay saartay tegitaankeenana runtii way aada usoo afjartay si deg deg ah si hal dhab ah loogu gaarana waxaan rajeyna maalmaha soo socda inay arrintaasi dhammaan doonto kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya cabdixakiim xaaji maxamuud fiqi oo khadka telefoonka ugu waramayay falastiin axmed iimaan